markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah riwaayad la dhihi jiray ragow aarse haween oo adkaysa markiina oo iska lahaa alla yarxamuraxiim abwaan ibraahim aw saleebaan ibraahim garle allah u naxariistay ayaa riwaayadaas iigu cajiibka badnayd weliba waxyaabaha aan odayga kale kula yaabo waxay ahayd riwaayada goor uu dadka xafidsiiyey iyo goor ayaan garan weyn annagoo qoladeeda muusigana muusig bay tumayeen waa musishanka caanka ah ee maxamed alta oo ka waramaya riwaayadihii ugu cajiibsanaa ee uu ka qayb qaato waxaa kaloo aad maqli doontaan jacayl dhalandhoolay oo weliba dhul shisheeye dhex jibaaxay ninkii dabeetana haddana dhaka kalaa kusoo dhacday wuxuu yihi wallay wayna tahriibtaa dabeetna ninka haddana tahriib buu bartaa ka galo tacbiray jabuuti buu maray doon buu ka raacay yeman buu tegey weliba waayo fara badan buu badda kusii dhex mutay oo doontii habeenkaa ay raaceen ay ku tahriibayeen ba motoorkii baa ka baktiyey kolba mawjad baa wuxuu yihi intay soo kacda dabeetna bahashan naga buuxisa si si aan dawladigan sacbada kaga dhurnaa oo reeri ninkii tiina waa ka badbaado waa ka baxo yeman buu u tallaabay iyo weliba cabdalla hanuuni oo isna leh barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qisooyinka jacaylka ah ee badanaaba la soo darsa dhallinyarada gaar ahaan xilliga ay ku guda jiraan taxanahooga waxbarasho ayaa ah qaar waayahooga wata islamarkaana mahadhooyin xilliyada qaar reeba yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waa hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maase ka curiyey qisad la soo diristay nin dhallinyaro ah oo jacayl u qaaday gabadh aynigiisa jacaylkaasoo markii dambe wiilkaasi dhallinyarada ah geyeysiiyey inuu dhalandhoolo islamarkaana uu maro marxalado kala duwan oo nolosha oo qaarkooda xanuunko ay wateen isagoo intaasina wiilkaasi dadaal ugu jiray sidii uu hantiyi lahaa gabadhaasi amaba uu mar uun uu gacanta ugu dhigi lahaa bal haddaba aan idiin kala baxo yaasiin madaale oo ka warramaya marka hore qisadaasi iyo weliba sida ay ku timi cabdixakiiro qisadani waa qiso dhaba waxaanay ku dhacday runtii nin dhallinyaro ah oo reer hargeysa runtii horta sideedaba marxaladda dhallinyaranimada iyo jacayl waayaha jacaylka horta wax isku sidkan cabdixakiiro marna waay in badan ha lagu kala duwanaado rag iyo dumarba oo qolana xabashadooda inta badan ha muuqato qolana ayaanay muuqan ragga iyo dumarka laakiin waa wax cabashadooda weligeed bay taagan inta waayaha dhalinyaranimada lagu jira waxa u badnaatee dabeetana nin dhallinyaro ahoo watiga waktigaa geedi socodkii noloshiisa ee waxbarashada ku jiray oo brimariga sii dhamaynaya ayaa inanbu aada u caashiq inantaasi dhaba inanta lafteeda dabeetana way ida laftooda way jeclayd oo markaa sheekaa dhex martay wan gartay marka waa wiil iyo gabadh isjeclaaday iyagoo yaryar ha waa wiil iyo gabadh isjeclaaday iyagoo yaryar wan gartay dabeetana ninkii baa fikriy wuxuu jiri wallahi niyow inanta tan dee raganimadii waxay ku jirtaa inaad guursato weliba dee sida raggu gabdhaha u guursan jireen u guursato laakiin mushkiladda ku haysataa waxa weeyaan dee intaad iskuolkaa dhamaynayso dugsigaa dhexe intaad dugsi sare gelayso intaad jaamacad gelayso dee waktigu ku sugi maayo dee rag baa kula sugan intaasoo lagaa guursadaa dee ilaa rag kale u shaqaysanaye walaac baa soo food saaray wuxuu soortoon iyadoo gabadhii isagoo intuu marxaladaa kusoo jiray laga horguursado laga hor qaaday ahaa walaacaasoo soo food saaro dabeetana wuxuu waxbarashadii dabeetana halkaasaan kaga hadhay waxaan maalintaa go-aan ku gaadhay inaan shaqaysto saa gabadhan u guursado wan gartay xogsiinuba dabeetana wuxuu shaqada ha wuxuu shaqada ka bilaabay datr meel geerashoo baabuurta lagu dayactiro ninka xirfadan ma yaqaano wuxuu isla dhaqaale ku samaysid markuu sanad ku shaqaynayay ayuu ogaaday bahashii inaanay wax dhaqaaleynaan kasoo kordhayn oo dee xirfadii ay ku xidhanta horta inuu xirfadda barto siduu dhaqaale ugu sameeyo wan gartay ninkii dabeetana uu ka guuro haddana wuxuu jiri warniyow shaqo kaloo tan ka gedisan waa inaad samaysataa dabeetana shaqadii u ka tego shaqo kaloo bilaabayo baabuur sara kuwan xamuulka qaada oo u kala baxaa deegaanada soomaalida oo dhan iyo iyo dhulka etoobiya khudradda laga soo qaado sida baradhada iyo basashiya buu raacay mudduu la socday gaadhigii oo dabeetna haddana sanad bay ku qaadato haddana sanadkii markuu hawshaa weliba haddana ka niyad samay wuxuu siri wallahi shaqada inaanay ku anfacin gabadhiina way ku sugaysaa tiina uu ka yimi haddana oo hargeyso ku soo noqday bilaa camalba haddana hargeyso ku noqday waan gartay marka intaynaan bilaa camalka markaa hargeysa u noqday aynaan sii faahfaahin wax intanoo shaqaa uga gudbayaa ee uu mar geerash u tegayaa mar gaadhi u raacayaa macnaha wuxuu raadinayaa intaa inuu meel uu si deg dega dhaqaala uga helo oo dhaqaalaha gabadhii ku doono miya ha ha cabdixakiino wuxuu leeyahy warniyo inanta sidaasu qurux badan le jacaylkaasina ka dhexeeya jacaylka aad u qabto dee haddii aad ka habsaanto ama dee aad waktiga baxnaaniso dee dee lagula sugi maayo intaa ninkan wuxuu walaac ka qabaa in gabadhii laga guursado dabeetana labadaa shaq taa hore geerasha iyo tan kale buuba haddana hargeyso bilaa camal ku noqday mar kaloo fakaray ninkii gaadidii buu ka tego miyibuu tega cabdixakiinow oo haddana uu soo dhaqaaqo miyibu dib ugu noqday miyibuu dubug miyibuu ninkii tegey dabeetana wuxuu bilaabay dabeetana haddana inuu dhuxul shito oo ninkii dhuxul loo noqday oo kayntiibuu baraacay oo dabeetana wuu gubay oo dhuxul fara badan buu dabeetanaysay marka luurkaa dhuxushaa qaadir magaaladii hargeyso uu geyso lacag buuran bay noqonaysa ilaa bay labaran lacag lacagtaa gabadhii aad ka bixisa sababta si gabadhii u guurisay waan gartay markuu dhuxushii shiday ee uu muddo duurkii ku jiray ee ay bila ku qaadatay ee uu dhuxushii dhameeyey ilaa boqolkiis marka meelaha diyaariyey buu yidhi ay markaa diyaariyey taan qabay inaan qaraaban baa layidhi baa yidhi ciidamadii oo wixii dhuxul shita dhuxulna way qabqabanayaa wixii dhuxul shitana dee xabsigaa la geenaya waa kiis culis baa la yidhi dabeetana ninka lafiis ka soo carro uu firnaday dhuxushiina ka soo carar uu shiday dhuxushiina halkiiba kaga soo cararo hargeyso mar kale kusoo noqday waan gartay ninkii dabeetana haddana dhaka kalaa kusoo dhacday wuxuu yihi walle wayna tahriibtaa dabeetana ninka haddana tahriib buu bartaa ka galo uu tacabiray jabuuti buu maray doon buu ka raacay yeman buu tegey weliba waayo fara badan buu badda kusii dhex mutay oo doontii habeenkaa ay raaceen ay ku tahriibayeen ba motoorkii baa ka baktiyey kolba mawjad baa wuxuu yihi intay soo kacda dabeetana bahashan naga buuxisa si si ari dawladii garoon sacbada kaga dhurnaa oo rari ninkii tiina waa ka badbaado waa ka baxo yeman buu u tallaabay waan gartay haddana waa taariifkaasuu la gaaray
yamarkii u tallaabay iyo xera qaxoonti ay galeen qoladii la socday isagu de wuxuu yii nin gabadh u socda baan ahayn gabadh soo shaqo tegeen gabadhaa guursay dabeetana lay qaxoontinimad ina waxani xuntami maysa aroortiiba haddana ka kalahay buu yidhi oo aan dabeetana ugu jeexaya laacadan cadeen baan tegey muddaa ka yara shaqaystay markaan waxoogaa dee nooli aa jidka kaga baxa aan ka helay baan dabeetana haddana ugu jeexay gurigaa sacuudiga waan gartay waxay igu waaya badnayd buri markaan buuradayna dhulkaa buuradayna ee sacuudiga iyo manta udhaxayso aan u khatar badan markaan medaya baan kolba dabeetana waan goostoon sax gawaad daasha iyo axraab iyo cagaag dhaxaysoo kala darsamo oo dabeetana wuxuu yihi waan fadhiistaa markaan saa fadhiistaa haddana inantin baan xasuustaa deetay inarji cusub un baa gala iyadaabuu ku tamirinayay markuu iyadii xasuustun ba yidhaha wallahi hawl allah hawl baa ku taala ayadun buu ku tabanayla jacayl kuwaa balaaye aada weyn haye haye ninkii sidaasuu dabeetana ku gudbay sacuudiguu tegey muddo markuu shaqaynayay oo rari inantii isna calfan inantii horta calaftaa kala kaxeeyey inantii waa la guursaday oo gebigaba inantu intaasoo hawlo u maray macalfan inantu waxaasoo hawlo maray horta mu calfan inantii way tirayd inantii nin kale ilahay calaf ugu daro dabeetana ay raacday oo markaa markuu sacuudiga ku sugnaabaa la guursaday miya mise waa mise intuu soo noqday waktigaas hadii la guursaday sacuudiga joogay iyadoo isaga hawl iyadoo markaa ma ka warhaysay intaasoo hawlo inuu u marayo oo uu socdo iyada daraaddeed uu kolba gidaar uga soo go-ayo kolle xidhiirku waktigaasuu iska adkaayo social mediaha lafteeda la isticmaalayo isna waktigaasu muu sii furfuren imka la la loo isticmaalo ama la isaga warheli karo marka xitaa iska warhaynta adkayd banaamijka qaarkood oo marka xitaa kala warhela muddo dheer bay xitaa markan uu guurisanayo gabadha markan la guurisanayo wuxuu ii sheegay muddo ka bacdi ayadoo inantii muddo guri lahayn ogayga oo muddoba intuu macnaha soo tabcayo ordayo kolba halkaa tegayay oo inaan wax badan ba ogeyn gabadhi in weli isu joogto moodayay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad si kale kuma garate marka aduu si aad loonuda calaf baa kala adeegay muxuu sameeyey markaa markuu calaf baa kala adeegay isaguna dabeetana markuu sacuudiga tegay muxuu sameeyey inantiina gobonimo gobonimo inantiina ku sagootiyey marka arrinta ninkaasi jabkaas iyo hawshaa maray bay maasadeer ka hadlaysaan maasadeer ku cabiraya maasadeer dhalandhool baa la yidhahdaa waxaanay ka tursumaysaa wixii hawle inantaa u maray dhalandhool baad markaa aad ka curisay oo maasadaasa ku saabsan ninkaa qisadiisa maxay ku bilaabmaysaa markaa maansadu waxay odhanaysaa cabdixakiinow qalanjooy dhigaag iyo wixii caana kula dhamay ama geenye kula dhudad dhegxumiyo rafaad iyo dhiif looma quudhe dhiif looma quudho hadday dhiila mudatira dembi weyn dhumac weyn ragna dhugasho mooye dheeman iyo luul iyo hanti niman dhitaysana dhuul kuma jaraye intaan muruqa dheebsado dalxash iyo barwaaqi iyo daayin iyo sharaf iyo nolol dheg iyo muunale inaan adiga kugu dhaqo intaan dhaaris ugu maray maxaan kuu dhambalay hawl ragga dhabar adayg iyo tala kama dhammaatay arrintaan dhardhaaraa marka ay dabacatee derigeedu kala jago dhinindhininta faallada dhaba kale maxaan maray markay dhicisay taasina dhalaalka guudka iyo dhoolka iyo heegada intaana dhex qaado xidigaha ku dhaygagay dhinac kale shexda u dhigay maxaan tumay bir iyo dhagax dhalalaasha daasado rajadan ka dhali idhi markay dhiiqi weyde markay dhiiqi weyde igu dhaga adeegtan ka dhacay humbiya quus maxaan dhexanta jiiraan dhowr bir iyo taartaar dhiga dheera baxayo dheelmaayo hawdkee dheereeya saara ilaa dhalashadaydii dacalidu jiif iyo dhooldhoolin mooye annagoon dhibaysanag in biilaha wax kuba dhuxusha iyo ruudiyeerka dhamaca kuu galay muxuu dharanka muuq iyo dhabankan lahaa iyo dheehaygu doorsamay isbedelankiisa cidla aan dhaqaaq waa markuu dhuxusha u shitay dee ayagaa ogole dee duurjoogta u noqday macnaha wuxuu sawrayaa inuu isbedelay oo ninkii dhalinyarada ahaa ee dugsiga hoose dhexe ku jiray ee oo marna geeras ka shaqeeyey marna gaari dadka u koray marna quruxda badnaa dee iskuulka dhiganaya dee la bisnaa dee markuu dee dhuxul la noqday dee waad dareemi kartaa muuqaalkiisu siduu ekaaday moogtahay Mhm. marka ha marka wuxuu cidla aan dhawaaq iyo wax dhaqaaqiyaa jirin inta dhiraha waaweyn dhinacooda jiirsaday haraq iyo dhuwaag iyo maxaa dhowrta u heshiray gabal dhacay habeenimo anoo dhoofay awga inta dhirifka cimilada duufaanta dhabatiyo mawjado dhirbaaxeed ila dhacantay doontan dhaladeeda saaraa dabeeburay dadweynta dhudhumada ijaanay waxaan xera dhadhamad iyo dhowrtay si loo garo ugu dhaxay daraada aroortiina dhaansaday waysada iyo dhiisho dhex rasuulka ku xidho dhala- dhanadhowrka sii waray deeliga duruufta iyo dhakafaarka waayaha markaan dhiirin waayo niyadaydu dhimataba xasuustaadu dhuux iyo maxay dhiigi jirisay ugu horeysay dhidid kale waa marka uu daalay dabatana intii xasuustu dootana fadhiga ka xubin kala qaato aad iyo aad waa waa kasii badi marka odhanayay ha wuxuu leeyay danta dhacdahe danta dhacdaheed iyo buurtiya dhadhaabihii ina kala dhex yaalaan ina kala dhex yaalay arrinteena kala dhigay intii aan lahaa dhaaf xeedhada iyo dhaalkii hadday kala dhantaalmeen nafsi kuma dhadhabayo carab daaxa jiray iyo waktiga iyo dhigaalka ina kala dhaqaajiye dhinacayga shirif iyo gobonimo ku dhacday marka waa halkaasuu kaga baxayaa marka wuxuu leeyahay en en waktigi waktigi iyo dhigaalka ina kala dhantaale dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaanteen dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantay buu Macnaha- leeyahay sida waxyeelada ina kala kiciya Ma- marka ducagaasi ina kala geeyey Macnaha- aniguna gobonimadaan qaadanayaa buu leeyahay waxaase duruuf iyo hawl iyo dhibaatara wuxuun baanu maray inaan yani da- marka dacbi dantayna kala dhex yaaladaan qaadaan fududeeyo si wax fara badan nagu suura galaan buu leeyahay macnaha de uu cafinayaa wuxuu leeyahay mar haddii da calafkiina kala kaxeeyey adiguna gobonimadaa ku noola annagoon ku cafiyey ha kuma ereysid buu leeyahay taas calafka ina kala kixiyo gobonima kuu sagoteyayaa buu leeyahay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan yaasiin madaale ee bal inta aynaan waayahaasi kaba fogaanin aynu soo qabanno heestan uu codkiisa inagu soo gaadhsiinayo fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye islamarkaana erayadeeda u curiyey cabdiqaadir xirsi yemyam taasoo ah mid ka mida heesaha kooban ee isla waayahan oo kale ka warramaya
dalka lagu mana yaabaa daryaalo aan xariir ku daaniyo inaan dadab wadaagno wakhtigu uuna kala diro haddudiido caalamkeena aqalaba daryaalo aan xariir ku daaniyo inaan dadab wadaagno wakhtigu uuna kala diro allah deeqa bixiye anna kuuma dudayo naxariis daaweyniyo ducaan kugu sagootiin ninka damacu raacee booqu calanka saartee guur aad ka doontee ugu gacan dambeeyana aan dardaaran siiye aan dardaaran siiye balbarwaaqa dihalkaa gaajiyo dimindabyo yey araa amina kan doortow deji melbarwaaqa dihalkaa gaajiyo dimindabyo yey araa ka noqon maryuhudu ha uu yaalla daabna deris aan habboonayn ii dareemin qayladii darayadu ma fiicne ye ka noqon maryuhudu ha uu yaalla daabna deris aan habboonayn yay dareemin qayladii dibadda iyo gudahaba meelaha la daawado ee dalxiiska loo tago ha ildoogsa deegee waaw waaw
aynu intaasi kaga nimaadnay heestaasi uu codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka cabdalla yuusuf hanuuni iyo islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysi ay magaalada jabuuti wariyaayaga sagal mustafa xasan nuur kula yeelatay musishanka caanka ah ee maxamed calta kaasoo uu kaga warramayo geedigii suugaanta iyo weliba waayaha kala duwanee riwaayadihii iyo fankii uu ka soo qayb qaatay waxaana dhegaystayaal idii kala bixi doonaa calta iyo weliba sagal iyo weliba waraysiga qaybtiisii koowaad ugu horeyn alto kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington adigoo ku bilaabaya bal magacaagoo saddexan goortaad fanka bilowday iyo weliba halka aad ka bilowday eeg walaal sagaal mustafa xasan nuur magac laga maskiin maaha walaal waan dhowahay horta magacayga haddaad weydiiso aniga alto waa naanaysteed laakiin maxamed cabdi bakor baa la yiraahdaa maasha allah walaal mahadsanid anugu horta waxaan ku dhashay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose fankana waxaan bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sideetankii ama nin walba soo yaqaan sideetan iyo shantii ayaan sagalay bilaabay dhowhay maasha allah alxamdulilah waa sidaa
waa hagaag alta waxaad noo sheegtay kun sagaal boqol iyo shan iyo sideetankii inaad fanka bilowday qaabkeed ku bilowday halkeebaad se aad ka bilowday fankaaga mahadsanid saagal mustafa xasan nuur waa run fanka waa runta waraysigaagu fanka waxaan ka bilaabay magaalada muqdisho ayaan ka bilaabay kooxdii la oran jiray kooxbaa yarbaa ka horreysay laakiin kooxdii ururka dhalinyarada ee danan ayaan horta ku bilaabay laakiin fanka anigu jacayl baan u galay askari baan ahaa oo waxaan ka tirsanaa kooxda banda musica ama bambini waa lasuu yaqaano marka dambe waxaan jeclaystay inaan fanaan noqdo ayaan isku taragareeyey marka waxaan ka bilaabay magaalada muqdisho sida aan horeyba kugu sheegay saaca taariikhda shan iyo kun iyo sagaal boqol sideetan iyo shantii bay ahayd waanan waa jacayl baan u galay umaan gelin aada wax ka heshid ama yani aad nolol jacayl baan u galay ahayd waayo dhulkayaga anaga waxaan waa herdhiti aabayaashaybaa fanka fan waxaa jira fan fan muuqda iyo fanan muuqan marka maasha allah dhulkayga waxaa ku badan ciyaar dhaqameedka laakiin fanka ahaan waan anaa jeclaystay oo sidaasaan kusoo galay inaan saxophonist aan noqdo oon de aan gacmahaygii waxaana maadaama aan jecelahay aan horey ugu sii socdo maasha allah fanka waqtigaasaan soo galay kun iyo sagaal boqol sideetan iyo shantii bay ahayd waa hagaag aada baad umahadsan tahay maxaad ka xasuusataa goobtii kuugu horeysay ee aada soo istaagtay ama riwaayadii kuugu horeysay ee aada ka qeyb gashay ood saxifoonka ka qeyb gashay magaca altase qaabka uu kuugu baxay ayaan jecelahay inaad bal anaga iyo dhegeystayaasha noo sharaxdo
sagale waad mahadsan tahay ani riwaayadii aan iigu horeysay kooxda danan muqdisho urka dhalinyarada ahayd waxay ahayd riwaayadda magaceeda sagale haddaan xusuustayda walaal dib ugu noqdo waxay ahayd wareer keentay warla-aanta guur nin xasan kulana layiraha inuu lahaa baan umalaynayaa abwaan ahaa oo dhintay wareer keentay warla-aanta guur siciid tom ayaa ka agtar ahaa baan umalaynayaa riwaayaddaasa iigu horeysay riwaayad aan dhigo oo riwaayada de macnaha aan istaago street ama maxaan leeyahay waxaan aan masraxa u fuulo ta kale magaca la yiraahdo alto alto ani waxaa ii bixiyey ninka la yirahdo yuusuf sheekh muumin ibraahim subxaayo ayaa ii bixiyay anagoo yaryar oo wax wada tumaynay shan iyo sideetankii waa hagaag alto intii aada fanka ku dhex jirtay bal waxaad nooga warantaa waxyaabihii kuugu cajiibsanaa ee aada ku dhex aragto dhanka fanka ama riwaayadii kuugu cajiibsanayd ee aada ka qeyb gasho teebeha
horta waxyaabihii igu cajiibsanaa waxay ka mid ahaayeen aan markaan aan dib isugu noqdo horta showgii aan ka dhignay muqdisho ee alla yarxamo alla yarxamu raaxiim ilaahay naxariistii janaa ka waraabiya axmed mogel liibaan oo igu cajiibka badnayd anoo lay xiray oo weliba xamar ee xabsi haddana kasoo baxay dadka aan wax u tumay ay ahaayeen koob iyo toban kun oo qof ayaan wax u tumay marka ani habeenkaasay iigu yaabka badnayd waayo cimrigay anoo yar koob iyo toban kun fanaan ama kooxda danan aan ahayna hargeysa oon u tumid horta taasaa iigu fajac badnayd oo xamar aan ka dhignay iigu yaabka badnayd waxyaabaha kale dee waxaan bartay odayaal waaweyn waan ayaa de dad aanan malaysan karayn hadda maasha allah de alla yarxamo intooda badan way dhinteen waxyaabaha igu yaabka badnaa taasaa ka mid ahayd horta anoo kow iyo toban kun oo qof masrax taagan u tumay oo fadhiya ayaa igu farxad badnayd iguna yaab badnayd sagalay laakiin riwaayad marka la yiraahdo anugu riwaayadihii igu dambeeyey jabuuti aan ku dhigay riwaayad la dhihi jiray ragow aarse haween oo adkaysa markiina oo iska lahaa alla yarxamu raxiim abwaan ibraahim awsaleebaan ibraahim garle allah u naxariistay ayaa riwaayaddaas iigu cajiibka badnayd weliba waxyaabaha aan odayga kale kula yaabo waxay ahayd riwaayadda goor uu dadka xafidsiiyey iyo goor ayaan garan weyn anagoo qoladayda muusigana muusig bay tumayeen qofku wuxuu oranay hebel baad ku xigtaa taarget ahaanba uu siinayay gabayga ereyga markuu maray halkaasaad ka bilaabaysa umbuuran riwaayadda iigu yaabka badnayd ee igu dambeysay riwaayad aan dhigo riwaayadda allah yarxam raxim ibraahim aw saleemaan ibraahim gadlay ahayd ragoo aarsi haween oo adkaysa markiina ayay ahayd guud ahaanna waxaynu intaasi kusoo gabagabay doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo